أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulisaaka idiin heesakooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah maraykanka ayaa xali duqeyn xoogan ka geystay gudaha dalka iiraan iyadoona faahfaahinna ay ka soo baxayaan howlgalla lala beegsi cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baa iyo shabeelle dhexe ganacsatada suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago baada ay ku soo rogtay kooxda ridada soomaaliya dowladda imaaraadka carabta ayaa sii wada qorshaheeda ah in dalka soomaaliya ka dhigata goob ay sahayda ka siiso maleeshiyaadka r s f ee dalka suudaan xaflad jamciyadda qur-aanka kariimka ay shahaadooyin ku guddoonsiinaysay in ka badan boqol arday oo baratay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaasaamiga ee jubbada dhexe wilaasaamiga ee baya soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiista taariikhuna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha safar sannada kun afar boqol afartan isdeed hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan maraykanka ayaa xalay duqeyn xoogan ka geystay gudaha dalka iiraan iyadoona faahfaahin ay ka soo baxaysa duqeyntaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba maraykanka ayaa si rasmi ah u bilaabay weerar cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhan ah iiraan kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku hanjabay inuu jawaab adag ka bixin doono weeraro ay iiraan ku qaaday ciidamada maraykanka ee bariga dhexe taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee centicom ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsaday tobannaan bartilmaameed oo ay leeyihiin ilaalada kacaanka iiraan kuwaasoo ay ku jiraan xarumo tulis goobaha lagu keydiyo gantaalada iyo saldhigyada diyaaradaha aan duulyaha lahayn sida ay sheegtay centicom ujeeddada weeraradu waxay ahaayeen in la yareeyo khatarta iiraan iyo kooxaha ay taageerto ku hayaan ciidamada maraykanka maraakiibta ganacsiga iyo dalalka khaliijka mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay in duqeymuhu ay ahaayeen kuwii ugu ballaarnaa ee maraykanku ku qaado iiraan toddobaadyadii u dambeeyey iyadoo la tilmaamay inay ka baaxad weyn yihiin weeraradii hore dhanka kale warbaahinta dowladda iiraan ayaa xaqiijisay in duqeymo ay ka dhaceen gobollo dhowr ah oo ay ka mid yihiin khusistaan hormusgaan bushar iyo faris wararku waxay sidoo kale sheegayaan in qaraxyo laga maqlay magaalooyin iyo jasiirado ku yaala koonfurta dalkaasi halkaa oo ay ka dhasheen burbur hantiyadeed iyo koronto go meelo badan ah mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in caruur laga soo badbaadiyey burbur guryo ay duqeymuhu saameeyeen weerarkan cusub ayaa yimid kadib markii iiraan ay sheegtay inay gantaalo balastiig ah ku weerartay saldhigyo ay ciidamada maraykanku ku leeyihiin urdun madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa sheegay in maraykanka uu bixin doono jawaab adag inkasta uu xusay in albaabka wadaxaajuudyadu uu weli furan yahay haddii xaaladdu isbedesho soo noqoshada duqeymahan ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo in xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ay isu bedesho dagaal ballaaran oo saameyn ku yeesha guud ahaan bariga dhexe jasaaka allaahu kheyran walaalka abuushiba howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baa iyo shabeelle dhexe dhanka wilaayada shabeelle dhexe ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta gaaraan kuwa burundi ee degmada balcad waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona xogta la helaya ay xaqiijinaysa inay jirto khasaare kufaarta lagu gaarsiiyey dagaalkaas dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadda towfiiq iyo sidoo kale mayafuulka oo kawada tirsan magaalada baydhabo ganacsatada suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago baad ay ku soo ragtay kooxda ridada soomaaliya walaalkeen cabdiqani moxamed warbixintaasi inoo eegaya kumanaan kun oo ka mid ah goobaha ganacsiga suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa albaabada la isugu laabay kadib markii ay kooxda ridada soomaaliya soo rogtay lacagoo baad ah shalay ayaa gudaha suuqa lagu arkayay askar iyo saraakiil la wareegaya qufullo waaweyn iyagoo xiraya goobaha ganacsiga ee milkiilayaashoodu diideen inay bixiyaan lacagta baada ah ganacsatada ayaa sheegaya in si awood sheegasho ah lagu xiray goobahooda ganacsiga iyagoo cabasho ka muujiyey lacagaha xaddaafka ah ee lagu soo rogay albaabada dukaamada ayaa lagu dhejiyey boorar ay ku qoran yihiin ganacsida iska bixi lacagta cashuurta t c c oo ah baad cusub oo murtadiintu la damacsan yihiin ganacsatada waxgaradka muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in xaalad daran oo dhanka dhaqaalaha ah ay ku jirto caasimadda iyadoona waddooyinka lagu arkayo dadgaajo la jiifaa suuqyada qaar waxaa shaqada waayey xamaalatada hoos u dhaca dhaqaale oo ku yimid awgeed arrinkaas oo keenay in kumanaan ruux oo noloshoodu ku tiirsaneed wax ay xoogsadaan ay waayeen wax ay quutaan dal aan aan lacag lahayn ya oo wuxuu xeerinaya aanay jirin oo lacagta aan ku dhaqmayna ay dollar tahay oo dadkii masaakiinta ahaa waxaan ku yidhi kii shilling labada kun shalay toole oo meelaha ka- koob shaaha kaga cabayay usan labadii kun haysan xataa hurduu haysta aan laga ogolayn ya dadka beerka dhulka ku hayaan haddaad aragtay ma aqaan waddooyinka qaar haddaad marto dadku waddooyinka jijiifan lama arki jirin gaajada ka jirta muxuu ah magaalada lama arki jirin muqdisho gaajaa ka jirta dadku waa baahan yihiin beerkay dhulka ku hayaan dhaqaalihii dalkan cid go- cid cid gaara qaada in cagabararkii lagu sii socdo ayay u muuqataa markaad fiiriso waddooyinka markaad fiiriso 1992gii waxaan arki jiray dad qof socdoo hortaada socdo iska dhacay oo nafta ka baxayso ya ani waxaan ka baqanaya madaxweynuhu inuu ku celiyo dalka meeshii laga keenay daruufaha dhaqaale ee murugsan ayaa loo sababeynaya lacagaha baadda ah ee kooxda riddadu kusoo rogtay ganacsatada iyo dhulboobka socda oo la degay isku dhiilitirnaanta nolosha dhaqaale ee degmooyinka gobolka banaadir waxaa xusid mudan in kumanaan ka mid ah tujaarta gobolka banaadir ay dhaqaalahooda kala baxeen dalka iyagoo u guuray dalal dhaca bariga afrika jazaaka allahu kheyran walaalka cabdiqani dowladda imaaraadka carabta ayaa sii wada qorshaheeda in dalka soomaaliya ay ka dhigato goob ay sahayda ka siiso maleeshiyaadka r s f ee dalka suudaan tafaasiisha warkaasi waxaa mar kale inoo eegaya walaalkii nuur cali warsame abushiiba dowladda imaaraadka carabta iyo xulufadeeda calooshadu shaqaystayaasha ah ayaa weli sii wada in dalka soomaaliya ay ka dhigtaan goob ay zaadka ka siiyaan maleeshiyaadka fallaagada ah ee colaadda ka horinaya waddanka suudaan warbixin cusub oo soo baxday ayaa muujisay in garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari uu weli yahay saldhig weyn oo laga agaasimo howlgallada zaadsiinta maleeshiyaadka loo yaqaano r s f warbixin qabyo qoraal ah oo ay heshay wakaaladda wararka reuters ayaa shaaca ka qaaday natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay guddi khubro ah oo ka tirsan qaramada midoobay warbixintu waxay tilmaamaysaa in diyaarado nooca boin toddoba laba toddoba ah loo adeegsaday abaabulka daabulka hub diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee droonta iyo dagaalyahano calooshood ushaqaystayaal ah kuwaasoo la sheegay inay taageero siinayeen maleeshiyaadka r s f ee ka dagaalamaya suudaan sida ay reuters sheegtay baaritaanada lagu sameeyey dhaqdhaqaaqa diyaaradahaasi ayaa muujiyey inay xiriir la leeyihiin shirkado lala xiriiriyey qandaraasle militari oo horey uga tirsanaa maraykanka wakaaladdu waxay sidoo kale sheegtay in ay raad raacday safarada diyaaradaha kuwaas oo ku kala gooji jiray xarumo zaadka militari oo la rumaysan yahay inay r s f ku leedahay gudaha suudaan libiya iyo soomaaliya warbixinta guddiga khubarada qaramada midoobay ayaa intaasi ku dartay in diyaaradahaasi ay qaadeen tallaabooyin ulakac ah oo looga fogaanayo in la ogaado inay hawada ku jireen waxaa la sheegay in dhaqdhaqaaqyadooda aanay ka muuqan nidaamyada madax bannaan ee lagu dabagalo duulimaadyada caalamiga ah taasoo sii xoojisay tuhunka ku saabsan howlgallada qarsoodiga ah qabyoqoraalka warbixintu wuxuu sidoo kale xusay in marin diyaaradeed oo u dhexeeya magaalada injimena ee dalka jaad iyo niyala oo dhacda gobolka daarfuur loo adeegsaday gudbinta dagaalyahanno ajnabi ah iyo qalab militari arrintan ayaa qayb ka ah baaritaanada socda ee ku saabsan jebinta cunaqabataynta hubka ee saaran gobolka daarfuur dhanka kale guddiga khubaradu wuxuu qiyaasay in tirada calooshood ushaqaystayaasha u dhashay dalka colombiya ee ka barbar dagaalamay r s f ay u dhexayso kun iyo shan boqol ilaa iyo laba kun oo askari warbixintu waxay tilmaantay inay door muuqda ku lahaayeen adeegsiga diyaaradaha aan duulyaha lahayn iyo dagaaladii ka dhacay magaalada alfashir oo ka mid ah goobaha ugu daran ee colaadda suudaan inkastoo warbixintani ay weli tahay qabyo qoraal oo aan si rasmi ah loo ansixin haddana waxay iftiiminaysaa eedo culus oo ku saabsan taageerada dibadda dhaqdhaqaaqyada zaadka militari iyo suurtagalnimada in la jebiyey cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay ay ku soo rogtay gobolka daarfuur dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa maleeshiyaadka calooshood shaqaystayaasha ah oo ay ka mid yihiin saliibiyiinta laga keenay qaaradda laatiin ameerika u adeegsanaysa qabsashada waddanka suudaan oo dhaca bariga afrika warbixinadu waxay sheegayaan in madaarka magaalada boosaaso iyo dekedda ay halbowle u yihiin dagaalka suudaan inkastoo imaaraadka carabta uu arrinkaa beeniyey haddana khubarada ayaa aaminsan in boosaaso ay tahay lafdhabar lagu kala gudbiyo zaadka iyo saraakiisha hagaysa colaadda suudaan jazaaka allaahu khayran walaalka abushiba xaflad jamciyadda qur-aanka kariimka ay shahaadooyin ku guddoonsiinaysay in ka badan boqol arday oo baratay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib owlaa saamiga ee jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen cuthmaan axmed dhuubu وتنور لوح كساه الطهر يا لجماله بمدارس تحفيظها قد أنورا بمدارس تحفيظها قد أنورا waxay ahayd xafladda si heer sarah loo soo agaasimay islamarkaana lagu maamuusayey ardaya dhammaysatay sidoo kalena xifdisay qur-aanka kariimka xafladdana waxaa soo qabanqaabisay jimciyadda qur-aanka kariimka ee taabacsan maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
والبشر يهوي والأثير تعطرا والبشر يهوي والأثير تعطرا والبدر يهوي
howlka xafladaha ee magaalada jilib ee sumayaha oo lagu dhigay xafladda lagu maamuusayey ardayda xifdisay qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar badan oo ka mid ah culimmada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta jimciyadda qur-aanka kariimka marti sharaf kale waalidiin iyo ku dhowaad boqol iyo konton arday oo lagu maamuusayey xafladdaasi sidoo kalena la siinayey shahaadooyin ka turjumayey xifdinta qur-aanka kariimka dadkii ka soo qayb galay xafladda oo aad u faraxsanaa ayaa inta badan kelimaadkooda waxay ahaayeen kuwa lagu dhiirigelinayey barashada qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa xafladda oo saacado badan qaadatay qaar ka mid a ardayda ayaa sameeyey bandhig ku saabsanaa culuumtii ay ku soo barteen madaariista مرحبا بكم جميعا بمناسبة قرة عين لتكريم حفاظ القرآن الكريم في موسمه الأول 1448 هجرية سلامي على الشباب من خيرة الأحباب يا نعمة الوهاب حركتنا منصورة بعبيدة أنت الإمام يا أميرنا المقدام هيا بنا للأمام حركتنا منصورة وحي الجيل والعلماء وحي السادة العظماء وحي الجمع والجلساء والأحباب والحكماء وحي الشبل إذ حفظ القرآن مرتلا ختما ألا يا ضيفنا أهلا وسهلا دمتم كرما حفظ القرآن يا أهلا مرحبا بالخير يا سهلا قرة عيني بك احتفلوا وبكم ساروا إلى المحفل وبكم ساروا إلى المحفل وبلغت الغاية القصوى وسموت بها إلى العليا هذه جبا هي الوسطى ورفعت الذكر والمشعل ورفعت الذكر والمشعل mas-uulka jimciyadda qur-aanka kariimka ayaa waxa uu faahfaahiyey xafladda wuxuuna sheegay in arrinkani uu yahay mid lagu maamuusayey ardayda xifdisay qur-aanka kariimka sidoo kalena lagu midaynayo juhuudda kala duwan ee madaariista lagu barto sidoo kalena lagu xifdiyo qur-aanka kariimka ku dhowaad toddoba madaariis iyo mu'asasaad kala duwan ayaa lagu kulmiyey ardaydooda oo xifdisay qur-aanka kariimka ugu dambeynna shahaadooyinka lagu siiyey waxaan u mahadnaqaynaa madaarista mawsimkan quratul cayn litakriimi alxufaad sanadkan mawsimkiisa koowaad ama madaaristii ka soo qayb galay ardaydii ay soo diyaariyeen oo hadda tiradoodu ay ka badan tahay amase boqol iyo soddon arday gabdho iyo wiilalba leh sida hortiina ka muuqata madaaristaas waxaa ee, muxuu ay kale yihiin madrasatu daarulqur'aan madrasat taajulwaqaar madrasat almacaarij madrasat jamaaluddiin مدرسة الإمام نافع مدرسة ابن جرير الطبري iyo mu'asasada al-utrujah waxaan leenahay jazaahum allahu khayran macallimiinta iyo waalidiintoodaba waxaan leenahay farxadda halkaa ka muuqata iyo dadaalka halkaa ka muuqda waxaa lagu gaaray waa midnimo loo midoobay ilaahay kitaabkii subxaana wa tacala in kor loo qaado hadda ka hor waxaa dhici jiray munaasabado iyo xaflado kala duwan oo madraso kastaba si gaar ah ay ardaydii soo saartay ay maar si gaara madrasada ay munaasabad iyo xafladba u qaban jirtay hadda waxaa sanadkan noo bilowday madaarista qur-aaniga ah ku yaala eh, magaalada hadda aan joogno iyo insha allahu tacaala magaalooyinka kale ee wilaayaadkaba in wax soo saarkooda lasoo bandhigo madaaristan ay ku mutaystaan abaalmarinno iyo dhiirigelin ay ku mutaystaan haddii ilaahay subxaana wa tacaala na gaarsiiyo sanad dambena waxaan rajaynaynaa madaarista ka maqan inay ka soo qaybgeli doonaan ayna ka muuqan doonaan
abwaan cabdiwaaxid gamaadiid waxa uu ka mid ahaa dadkii kelimaadka ka jeediyey munaasabaddii lagu maamuusayey ardayda xifdisay qur-aanka kariimka ee ay soo qabanqaabisay jimciyadda qur-aanka kariimka ilaahay baa kitaabkiisa qur'aankaa ku yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab ilaahay wuxuu inoo sheegay inuu kitaabkan innaga inoo soo rogay isagoo barakaysan oo hadalkii alloo wuu barakaysan yihi malag barakaysan baa loo soo dhiibay rasuul barakaysan baa lagu soo rogay geyi barakaysan buu ku soo degay bil barakaysan buu soo degay xataa taabashadiisa taabashadiisa wax lagu helaya inaad kitaabka qur-aankaasaa u qaadda iska daa wax kale barakaasaa uga shubmaysa haddaba adiga arkaya markii geyiga aynu joogna diinta lagu xukumay gurigii shaneemada ahaan jiray sidaa u adeer markii dhoweyd inoo sheegay waa kaa isu beddelay goob kitaabka ilaahay lagu weyneeyo saaka way innagaa quruxdiisa iyo indha daraandarkiisa indhaa ku hayn karayla meel kasta oo kitaabkaasi galaana saasay u barakoobaysaa soomaalidu waxay tidhaahdaa haddaad xoolo doonayso xamaraag joog haddaad xarrago doonayso xamaraag joog haddaad xilo doonaysana xamaro ag joog waa faraskii sharaf adduun iyo mid aakhiro markaad rabto kitaabkan la noolow kama marneen doorka salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo iyagana si weyn u bogaadiyey xafladda waxaan idin leenahay waan ku faraxsannahay inaan xafladdiina maanta ka soo qaybgalno idinla mushaarakaynno farxadda idinla qaybsanno aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa waxaa la idinka rabaa ilaahay ehelkiisaa tihiin oo khaaska ah weliba insha allahu tacaala xadiiska waad garanaysaan marka waxaa la idinka rabaa inuu micnaa insha allah wax iska bedelo dhaqankiina iyo suluugiina iyo anshixiina marka insha allahu tacaala dadaala marka madarasooyinka insha allahu tacaala hadda micnaha ardadan madaarista fii madiinati jilib laga soo diyaariyey waa ku dhowaad waa boqol iyo konton arday insha allahu tacaala waa wax aad loogu farxo macnaha farxaddeena maanta ma la soo koobi karo haddaan nahay odayaasha aad baan micnaha barnaamijkan u soo dhowaynaynaa waxaan la dardaarmaynaa ardayda xufaad baad noqoteen qur-aanka ilaahay baad soo xambaarteen maanta waa xambaarsan tihiin waxaa la ydinka rabaa inaadnin dayicin inaadnin qur-aanka ilaahay xambaarteen halkaas aadnaan uga tegin qur-aanka qofka ka taga hadde asaguna wuu ka tegi culunta kale oo sharciga ah oo waxaa weeye ee diintaana aad u sii gudubtaan oo aadnin meeshaas aadnin uga harin oo qur-aankii maa xifdinay waa cayaaraynaa aysan u dhicin jasaakum allahu khayran waalidiinta waxaan leenahay dadaala adinkana sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhankiisa si weyn u bogaadiyey xafladda noocaani ah wuxuuna dadka muslimiinta ku booriyey inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka iyo ku dhaqankiisa xafladdan xaflaadka kale la qaban jiray waxay kaga duwan tahay waa xaflad lagu takriiminayo oo lagu sharfayo ardada yaryar ee qur-aanka ilaahay xifdisay waxay xifdiyeen maadaama uu yahay kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala in marka maqaamkooda la weyneeya oo aada loo qurxiyo meesha xafladooda lagu qabanayo sidaan iyo si ka weynba way mudnaayeen barnaamijkan barnaamiju qurati cayn litakriimi alxufaad waa barnaamij aada u qiimo badan mawsimkiisa koowaadna hadda ilaahi subxaana wa tacaala sanadkan kun afar boqol afartan iyo sideedda hijriga ilaahi subxaana wa tacaala inoo suuro geliya bisha safar waxaan uga mahadcelinaynaa bacda xamdilaahi guud ahaan walaalaha maktabka dacwa ilallaah oo iyagu ka soo shaqeeyey ardadan in imtixaan laga qaado mustawahooda la ogaado macallimiintooda lasoo imtixaano kadibna ardaydii loo dhaadhaco waalidiinta lala kulmo meesha maanta aan joogno na soo gaarsiiyey waan uga mahadcelinaynaa si khaasa waxaa mahad gaar u mudan walaalaha jamciyatul qur-aan oo maktabka ka tirsan oo iyagu howshan isu xilqaamay habeen iyo maalina u taagan ilaahay kitaabkiisa sidii loo xifdin lahaa loogu dhaqmi lahaa loona hormari lahaa u taagan iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaan rabnaa insha allahu tacaala qof walboo muslima inuu ku dadaalo jiilkan muslimiinta ilaahay nagu deeqa carruurtan yaryar saan kitaabka ilaahay u bari lahayn inaan ku dadaalna sida hadda kuwan bay u soo saareen madaariista hadda soo saaray ee inta inoogu qoran boqol iyo soddon arday oo hal magaalo keliya oo carruur yaryar oo dugsiyada qur-aanka oo kitaabka ilaahay wada xifdiyey waa waa guul weyn ee u soo hooyatay magaaladan jirib iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ugu soo hooyatay wey ugu dambeyn xafladda ayaa ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan boqol soddon iyo kow arday ayaa la siiyey shahaadooyinka xifdinta qur-aanka kariimka waxayna xafladda ku dhammaatay jawi farxadeed iyadoona waalidiinta iyo ardayda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaashabay xafladdu ku sagootiyeen farxad iyo reenreen jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan wilaaya islaamiga ee baaya ee soo bandhigtay askari toobadkeena oo ka soo baxay safka murtadiinta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu eeman saacadihii lasoo dhaafay maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah kaasoo lagu soo bandhigay deegaanka iyo aqbaraawe ee hoosaga degmada diinsoor toobadkeenahan oo lagu magacaabo shiro sheekh shariif waa taa'ib muddo toban sano ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada ee ku sugan degmada diinsoor kadib xaalado iyo marxalado culus oo dhexda uga jiray in muddo ah wuxuu sheegay shire inuu go'aansaday inuu isaga baxo falka gaalnimo uu ku jiray muddadaasi fog toobadkeenahan ayaa towxiid kale ugu qabtay xarunta maamulka islaamiga ah ee magaalada yaaq baraawe kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus ayuu ka warbixiyey qisadiisii kubeerista riddada wixii uu ku soo arkay iyo qaabka uga soo tagay magacayga waxaa la dhahaa shire sheekh shariif macalin anoo ka tirsanaa ururka boqol konton afaraad murtada sideedaad qaybta lixdanaad waxaan ka tirsanaa toban sano waxaan kaga biiray degmada diinsur
waa gartay waxaa ii sheegtay in muddo toban sano aad ka tirsaneed ciidankan riddada howlaha aad u qaban jirtay maxaa inooga tilmaami kartaa aniga waardiyan ahaa meel oo degmo aan ka tirsanayaan joogay waardiyaanka ahaa muddo toban sano ayaad joogtay ee safkaas gaalnimada ku jirtay bal inooga sheekeey intii aad meesha joogtay iyo waxyaabaha dhacdooyinka aad la kulantay warniyow dhacdooyin xun baan la kulmay ilaah baa iga soo nabad bixiyey islaamkaan u soo baxay qolobadeyda ilaah soo hanuuniyey ilaah baa hanuun isiiyey alxamdulilah falilah alxamdu maanta walaalaha islaamkaan u imaaday si aan lamafilaan baa lagu soo dhaweeyey hor baa laiga dhigay tawxiidkaa laga qabtay maanta waxaan dhahay caawa daan dhintoo nin islaam dhinta baan ahay miyiga waxaa looga dhaqmaa dadka ayaga ah dhiiga baa laga cirbad looga meeraa dhiig dhiiga baa cirbad ugu meeraya dadka ayaga ah shicibka waxaa waaye shicibka ninka meesha jooga si u ka baxa ma aqaano dhibaatooyinka loo geysto waxaa waaye adiga hadii baa dirdil iyo gubnaad iyo maarata habeenka naagaha maarata laiska wadanaayo marka taas ciida aada soo dacwootid oo lele ku imaado ku dhahaan maarata saa baa la yeelay waryaa waa indirata inta ka baxa laleeyahay naagta ma hadli kara dhibaatooyin kala duwan oo kala badan weliba kala badan dhaca iyo adiga xoolo adiga aada leedahay oo caawa lagaa watay neef adig ku xirmaa oo ku xiran hadii lagaa wata ka war idi ida ah kuma noolaan kara magaalada ida ah idaaleyda kuma noolaan karta magaalada ida hadda waa wareysan kartaa ninka rabta haye idaaleyda waa lasabadanaya warunka waa lasabadanaya waa laqaranaya waa lashiranaya waa isku cunayaan naagta imaanaysa xoolahay maa loo shitay waryaanta galaaley gaarsiraa galaaley waa laharaya naagta haye marka dhibaatadan iyada ah nimanka ayaga ah ilaah baa iga soo dhex saaray shire waxa uu sheegay inuu la yimid qori iyo booshkiisa oo loo lacageeyey isagoo ugu dambeynna ka hadlay qaabka wanaagsan ee loo soo dhoweeyey baaqtoobadkeen ayuuna u diray askartii uu kaga soo tagay safka gaalnimada si wacan baa lagu soo dhaweeyey saddex cashaan bari saddexda cashaan bari hurday waan hurday waan hurday aad iyo aad waan hurday caafimaad baan helay weli aad ugu soo dhaweeyey sheegtee sharaf ugu soo dhaweeyey gacantiisa kor laa ka dhiga ila intaan noolaan isaa la jira aniga qori aa ka cabsi aniga waa lii lacagay haa waxaan baaq u jeedinayaa ninka adduun hadal galayo had waxaan u baaqayaa on baaq ujeedinayaa in ay soo baxaan qodobadooda alle subxana watacala kusoo haraan jida nin walbaba qoori aa ka ah ninkii hasta inuu keensanayo ninkii beeka imaasta inuu keensanayo ninkii gaadiid wato inuu keensan karo oo xor u yahay oo saacadan kabilaabato loo lacageynayo oo wadadiisa ribaad ka maraa islaamkiisa inu maarta dhinaca ka raacaa ehelkiisa ma jiraayo wax dhibaatana loo geysanayn sidaa miisa dhaweeyey si kadaba soo dhaweyn doono askarigan toobadkeenka lagu soo bandhigay magaalada yaaq baraawe ayaa ku biiraya tir askar toobadkeenyaal ah oo toddobaadyadii lasoo dhaafay siyaada u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay kuwaas oo ka faa'iidaysanayay baaqyadii kor hor loo jeediyey jasaaka allaahu khayran walaalka abu eeman guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka wanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliy waan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak